وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wcalaa aalihi wasaxbih wasalama tasliima kaiira amaa bacdu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waa qormo ka mida qormooyinkeennii taxanaha ahaa ee magacooda guud uu ahaa icrif nebiyig baro nebigaaga calayhi salaatu wasalaam muxamed waxaynu ka warannay nebiga calayhi salaatu wasalaam nasabkiisii waxaynu sheegnay qaraabadiisii wax ka mid ah qurmadeennan maanta waxay ku saabsan tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam dumarkiisii qiimaha badnaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dumarkiisu lamay mid ahayn dumarka kale waxay ahaayeen kuwo ilaahay subxaana wa tacaala uu diyaariyey caawinta nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ka qayb qaadashada nuurinta adduunyadan la dagaalanka iyo jirid usiibka xumaanihii adduunyada dusheeda buuxiyey oo kufriga iyo gaalnimadu ay ugu weyneen lihaada waxay ka mid noqdeen dadkii nebiga calayhi salaatu wasalaam dacwo ahaan garab istaagay ama sabab u noqday dacwaddiisu inay taaba gasho waxaanay isla markaa soo wariyeen in fara badan oo ka mid ah axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam ee ah qodobka labaad ee diinta islaamku ay ku salaysan tahay marka qur-aanka laga yimaado nebigeenna calayhi salaatu wasalaam lama mid ahayn ragga kale oo ragga waxaa u bannaan diinta islaamka dhexdeeda sidaynu naqaano afar dumar ah laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam isagu waa ka duwanaa oo nebigeennu wuxuu leeyahay wax loo yaqaano khasaa'is axkaam isagu uu la gaar yahay waxyaabo isaga si gaaro loogu waajibiyo ummadda aan waajib ku ahayn waxyaabo isaga laga xaaraantimeeyo ummadda inteeda kale aan xaaraan ka ahayn waxyaabo nebiga calayhi salaatu wasalaam loo banneeyey oo dadka kale ummaddiisa ka mid aan u bannaanayn waxyaaba waxaa ka mid ahaa afar dumara in ka badan in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu guursado ilaahay baana subxaana wa tacaala u xalaaleeyey awooddeeda maamul iyo awooddeeda jidheedna ilaahay baa subxaana wa tacaala nebigeenna siiyey dumarka nebigu calayhi salaatu wasalaam dumarka kale lama xukun aha ilaahay baa sheegay inay yihiin kuwo hooyooyin u ah muuminiinta oo dhan wa aswaajuhu ummahaatuhum ummahaatuhum nebiga calayhi salaatu wasalaam dumarkiisu waa hooyooyin muuminiintao dhami ay leeyihiin ilaa qiyaami saaca kuwa iman doona waxay hooyo ka yihiin laba arrimood waa dhinaca guurka oo qofna uma bannaanayn nebiga calayhi salaatu wasalaam dabadii inuu guursado mid ka mida dumarkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay baa taa xaaraantimeeyey waxaa kaloo hooye ay ka yihiin xagga xurmada iyo qadarinta qofku waa inuu ula dhaqmo siduu ula dhaqmo hooyadii oo kale qofna hooyadii ma caayo ma aflagaadeeyo xumaanna hooyadii uma quudho hooyadii waa qadariyaa dumarka rasuulkuna dhammaantoodba hooye ayay inoo yihiin nabigeenna caleyh afdal salaatu watasliim dumarka uu guursaday culimada taarikhdu markay sheegaya waxay tilmaamaan inay saddex iyo toban tir ahaan ay gaadheen laakiin sagaal ayuunbaa nebiga caleyhi salaatu wasalaam isku soo gaadhay oo hal mar dumar u wada ahaa laakiin saddexiyo toban bay tir ahaan gaadheen dumarka nebigeenu calayhi salatu wasalaam uu guursaday waxaynu ogsoonnay maanta cadowga islaamka oo gaalo iyo kuwo u shaqeeyaba lihi waxay nebigeenna calayhi salatu wasalaam ay ku dacaadeeyaan dumar badnaan oo waxay idhaahdaan waxa uu ahaa mid dumar badan oo baahidiisa uun gudanaya ayuu ahaa laakiin marka taariikhda si dhaba loo eego guurka nebigeennu calayhi salaatu wasalaam kuma salaysnayn oo qura waxa uu nin dumarkiisa uu ka doono bal nebigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u guursaday ujeeddooyin fara badan dumarka qaarkood nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u guursaday inuu iyaga caawiyaba waxaynu ogsoonnay umu salama radia allahu canha waxaa ilaahay u oofsaday oo geeriyooday ninkeedii la odhan jiray abu salama radia allahu canhu waxaanu ka tegay ubad yaryar oo agoona nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu guurka u bandhigay waxa ay sheegatay laba arrimood inay hinaase kulushahay iyo inay caruur yaryar haysato nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegay hinaasa inuu uga ducayn doono ubadka yaryarna asbaabtu u guursanayaba inay ka mid tahay ubadkaa yarre agoontaa inuu la caawiyo waxaanaynu garan karnaa saxaabigii yaraa ee la odhan jiray camar ibnu abi salama oo nebiga calayhi salaatu wasalaam maadaama hooyadii umu salama ay u dhaxday dhabtiisa ku soo koray qiimaha uu yeeshay inuu ka mid noqday asxaabtii rasuulka ee axaadiistooda ilaa maanta la wariyo saasoo kale zaynab bintu abi salama iyadana umu salama ay dhashay oo xaasiskii nebiga ka mida nebiga calayhi salaatu wasalaam rabeeyey waxaanay ka mid noqotay dadkii cilmi iyo khayr iyo wanaag intaba laga dhaxlay ee looga hadhay nebigu calayhi salaatu wasalaam dumarka qaarkood wuxuu u guursaday inuu kula xidhido reero ama rag dacwadda islaamka garab istaaga ama ugu yaraan difaaca oo noqda dhabar dacwaddu ay ku tiirsan tahay ma ahayn guurka nebigu calayhi salaatu wasalaam mid ujeedda la-aanah oo iska guursa uun gabadh arrinkiisu uu ahaa ama sidaasi ku socday wuxuu ahaa guur qorshaysan oo nebigu calayhi salaatu wasalaam ujeeddo dhabah oo maslaxo iyo dani ay ugu jirto diinta islaamka iyo dacwaddii uu waday mid ku salaysan ayuu ahaa guurka nebigeennu calayhi salaatu wasalaam xaaskii u horreeyey ee nebigeenu uu guursaday waxay ahayd khadiija bintu khuweyli radia allahu canha qormo hore ayaynu in yaroo ka mida taariikhdeedii koobnayd aynu ku sheegnay caruurta nebiga o dhan iyada ayaa dhashay marka laga reebo ibraahiim oo maariya alqibdiya ay dhashay Ah, nebigu calayhi salaatu wasalaam muddo shan iyo labaatan sanadooda ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ah, khadiija radia allahu canha shan iyo labaatan jir iyadoo ah ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam guursaday Ah, intii ay iyadu noolaydna nebigu calayhi salaatu wasalaam gabadh kale lama guursan Ah, khadiija radia allahu canha markii ay geeriyootayna nebigu calayhi salaatu wasalaam aada ayuu uga murugooday shan iyo lixdan sannadood iyadoo jirta ayaanay geeriyootay marka shan iyo labaatan sannadood ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam xaas ay u ahayd khadiija radia allahu canha waxaa ku xigtay zawd sawda bintu zamca saxaabiyaddii la odhan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam markii ay khadiija dhimatay ayuu guursaday Een, mudda ayaana ay wada joogeen waxyaabaa la yaab kale ay lahayd waxaa ka mid ah markii da-deedu ay weynaatay waxay nebiga calayhi salaatu wasalaam xaq ay u siisay maadaama nebigu uu cadaalad samayn jiray oo dumarkiisa hoyaatinka uu u qeybin jiray waxay nebiga xaq u siisay habeenkii uu iyada u iman lahaa inay cid kala siiso weliba caaisha radia allahu canha ayay u hadiyeysay nebiguna calayhi salaatu wasalaam uu ka aqbalay waxay ku dadaalaysay inay dhimato ama nebigu calayhi salaatu wasalaam uu geeriyoodo ilaahay uu oofsado iyadoo weli xaaskiisa ah si nebiga calayhi salaatu wasalaam jannada dhexdeeda ay ugu noqoto xaaskiisa waxaana taasi ay tilmaamaysaa dadkaasi inay ahaayeen dad aakhiro waxa ilaahay halkaa ku diyaariye doonaya dad adduunyadan iyo dhaldhalaalkeedu uu dagayo ama qiimo uu la leeyahayna haba yaraatee may ahayn waxaa ka mid ahaa xaasaskii nebiga xafsa bintu cumar xafsa waa ina cumar cumar ibn اkhaaab radia allahu canه oo aynu garanayno qiimaha uu ku lahaa nebiga calayh الsalaatu wasalaam agtiisa waa qofkii ama waa qofka labaad ee marka nebiyada laga reebo ummadahoo dhan isku wada daro ugu fadliga badan gurigaa qiimaha badan ayaa xafsa ay ka soo jeeday waxaa dhacday mar in nebigu calayh الsalaatu wasalaam uu dalaaqay oo xafso uu furay waayo waxaa loo yaqaano furniinku waa wax ilaahay subxaana wa tacaala xal uu ka dhigay xaaladaha qaarkood oo in la sii wada joogo isaga ayaaba ka wanaagsan wan yatafaraqa yugni illaahu kula min fadlihi waxaa markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu dalaaqay xafsa xafsana gabadh aada u qiimo badan bay ahayd oo ilaahay subxaana wa tacaala aada ugu xidhan ilaahay wuxuu soo diray irgo qaaliya waa malaku jibriil calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed buu u soo diray malaku jibriil wuxuu nebiga calayhi salaatu wasalaam u keenay fariin xagga ilaahay ka socota nuxurkeeduna uu yahay raaji xafsa fa inahaa sawaamatun qawaama xafse soo celi oo rajco samee waayo sababtalo waa maxay way qurux badantay miya ma reer fiican bay kasoo jeedaaba maya arrimaha adduunye oo dhan maaha waxa ay qiimaha ku yeelatay fa inahaa sawaamatun qawaama waa gabadh soom badan kaiiratu siyaami walqiyaam waana gabadh salaatuleylkeedu aada iyo aada ugu fara badan yahay taasina waxay tusinaysaa gabadhu hadday ilaahay subxana wa tacaala si dhaba ay ugu xidhanto xaqa ilaahay subxana wa tacaala ay ka soo baxdo oo ilaahay subxaana wa tacaala xidhiidhka ay la leedahay ay wanaajiso in ilaahay subxaana wa tacaala dadka u sakhirayo ninkeeda u sakhirayo qalbigiisa uu jeclaysiinayo ilaahay subxaana wa tacaala dhibaatadana uu ka ilaalinayo waxaa ka mid a xaasaskii nebiga calayhi salaatu wasalaam umu salama magaceedana waxaa la odhan jiray hindun waanaynu sheegnay nebigu calayhi salaatu wasalaam sababta uu guursaday umu salama zaynab bintu jaxsh ilaahay baa subxaana wa tacaala u guuriyey rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam falama qadaa zaydun minha wataran zawajnaakaha waxay markii hore u dhaxday saxaabigii la odhan jiray zayd radia allahu canhu zayd bnu thaabit markii ay zayd kala tageen ilaahay baa subxaana wa tacaala xafse u guuriyey umu salame u guuriyey zaynab bintu jaxshin ilaahay baa subxaana wa tacaala nebiga u guuriyey oo toddobada samo halka ka sarraysa uga soo guuriyey waana taa ilaahay qur-aanka ku sheegay inuu u guuriyey nebiga calayhi salaatu wasalaam zaynab markii zayd ay kala tageen waxaanay ahayd mid dumarka kale ugu faanta arrinka noocaasa qiimaha badan waxay odhan jirtay idinka waxa idin bixiyey oo idin guuriyey ehelkiina iyo ciddii mas-uulka idinka ahayd laakiin aniga ilaahay baa subxana wa tacaala rasuulka ii guuriyey waxaanay taas min fowqi sabci samaawaat waxaanay taas daliil u tahay ilaahay subxana wa tacaala khalqigiisa inuu ka sarreeyo arrintaasi ayaanay qirtay zaynab radia allaahu canha ilaahay baana subxaana wa tacaala wanaag dhex dhigay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo zaynab maadaama rabbi subxaana wa tacaala uu guuriyey jawayriya bint اlxaarif waxay ka mid ahayd qabiiladii la odhan jiray reer banulmustaliq nebigu calayhi salaatu wasalaam markii dacwaddiisu ay gaadhay aqbali waayeen dabadeed duulimaadu ku qaaday dadkii maxaabiis ahaan loo soo qabtay ayaa ay ku jirtay nebigu calayhi salaatu wasalaam gabadhaa la odhan jiray jawayriya bint اlxaarif nebigu calayhi salaatu wasalaam isaga ayaa guursaday intii la xoreeyey dabadeed ee addoonnimadii laga saaray umu xabiiba waa saxaabigii la odhan jiray mucaawiya bin abi sufyaan walaashi abu sufyaan baa dhalay mucaawiya wuxuu ahaa abtiga muuminiinta oo dhan waayo walaashi baa ka mid ahayd hooyooyinka muuminiinta arrinta noocaasina manaaqibtiisa iyo amaanihiisa ayay ku jirtay umu xabiiba nebiga calayhi salaatu wasalaam meherkeedii waxaa ka bixiyey najaashi boqorkii la odhan jire boqorada xabashida ka mid ahaa ee isagu islaamay magaciisana asxama ayaa la odhan jiray waxaa nebiga xaaskiisii ka mid ahaa safiya bintu xuyey ibnu akhtar waxaa dhalay nin madax ahaa oo yuhuudiya nebigu calayhi salaatu wasalaam maadaama guri madaxeed ay ka soo jeeday isagoo sharfaaya qoladaana kula xidhiidaya ugu yaraan dhibaatadooda si looga badbaado ayaa gabadhaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu guursaday maymuuna bint اlxaarif waa cabdullaahi bnu cabaas radia allahu canhu habaryartii waxay ka mid ahayd ummahaat almu'miniin nebigeenna calayh afdal الsalaatu watasliim maymuuna bint اlxaarif waxa uu ku darsaday ummahaat اlmu'miniin iyo xaasaskiisii qiimaha badnaa waa kii cabdullahi bnu cabaas radi allahu canhu gurigeeda habeen u hoyday isagoo u kuurgalaayey nebigeenna calayhi الsalaatu wasalaam cibaadadiisii cilmi fara badan oo habeenkaa nebiga calayh salatu wasalaam uu ka maqlay ama uu ku arkayna waa kii noo soo wariyey cabdullaahi bnu cabaas radia allahu canhu guud ahaan waxaa waajib inagu ah nebiga calayhi salaatu wasalaam xaasaskiisa in aynu jeclaanno oo aynu qadarinno oo aynu ixtiraamno wanaag aynu hayno wanaag mooyaane wax kalena inaynan ka sheegin waxaa maanta nasiib darro ah dadka qaarkood oo islaamnimada inala sheegtaa inay ku tasbiixsadaan cayda nebiga calayhi salaatu wasalaam dumarkiisa tii uu ugu jeclaa tolo waa tuma waa caaisha bintu abi bakrin radia allahu canha iyadoo da-yar ayaa aabbaheed abu bakr radia allahu canhu waa saaxiibkii nebiga calayhi salaatu wasalaam sida ilaahay qur-aanka uu ku sheegay uu u guuriyey nebiguna calayhi salaatu wasalaam dumarka iyada ayuu u jeclaa oo arrinkaasi ma qarin jacaylkuna waa arrin xagga qalbiga ah oo laga yaabo qofku inaanu aada u maamuli karin xaalado badan waxaanuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay dumar kale inay ka fadli badnayd hadday noqoto caqli iyo hadday noqoto cilmi iyo hadday noqoto cibaado iyo khayr dadka muslimiintana kaalin qaaliya ayay ugu jirtay caaisha radia allahu canha oo waa ruuxa dumarkaa ee axaadiistii u tirada badnayd ka soo warisay nebigeenna calayhi afdal salaati watasliim nebigeennu dumarka iyaduu ugu jeclaa raggana wuxuu ugu jeclaa aabbaheed abubakr radia allahu canh waxau ku jeclaadeen waa sifaadka wanaagsan ee labadaa qof ay lahaayeen qoys wanaagsan bay ka soo jeeday aabbaheed abubakar weeye waa shakhsiga nebiyada marka laga yimaado ugu fadliga iyo sharafta badan awowgeed abuquxaafa isaguna wuxuu ahaa mid islaamay oo abubakr radia allahu canhu iyo isaguba laba saxaabi ayay ahaayeen rag wanaagsanna waa la dhalatay caaisha radia allahu canha asmaa bintu abi bakr iyaduna waa walaasheed caaisha radia allahu canha dad baa maanta caayaya waa caydeeda diin ka dhigtay cayda noocaasina dhab ahaan cidda ay ku dhacaysaa waa nebigeennii calayhi afdal salaatu watasliim waayo muxuu nebigu ku jeclaaday haddii caaisha ay ahayd qof aada iyo aada u xun hadday ahayd mid xumaan samayn jirtay nebigu calayhi salaatu wasalaam muxuu u haystay ile sumcad darra ayay usoo jiidaysaa inuu furo oo dalqad uu ku dhawaaqa ayaa ka xigtay inuu iska fogeeyey hadday qof xun ahayd nebigu calayhi salaatu wasalaam muxuu u haystay nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ilaahay nafta uu kaga qabtay oo ilaahay uu ku oofsaday caaisha radia allahu canha iyadoo dhabta ku haysa oo kalxamaheeda uu ku tiirsan yahay taasina waxay tusinaysaa intuu nebi maxamed calayhi salatu salaam noolaa oo dhan caaisho inuu raalli ka ahaa nebigu markuu xanuunsaday dumarkiisii kale wuxuu fasax u weydiistay in lagu baxnaaniyo guriga caaisha waa maalmihii u dambeeyey nolosha nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu sidaa ugu xidhnaa oo dadka kale uu uga jeclaa caaisha radia allahu canha asxaabtii rasuulkuna ridwaan ullaahi calayhim kalgacaylkaa iyo xurmadaasi ay u hayeen caaisha dadkii xumaanta ka sameeyey iyo been abuurkana munaafiqiin bay ahaayeen ilaahay baana ku sharfay inuu ku difaacay aayado qur'aan ah oo ilaa maanta aynu akhriyayno aynu ku cibaadaysanayno salaadana aynu ku tukanayno qofka maanta caaisho ku sheega waxaa ilaahay uu ka beri yeelay qofkaasi wuxuu noqonayaa qof diinta islaamka ka baxa culimada islaamkuna waa isku waafaqsan yihiin waxaana ay tahay in aada loo dareemo gaalada iyo munaafiqiintu marka ay doonayaan qof inay ceebeeyaan hadday isaga u waayaan qodobo ay u cuskadaan ceebeyntiisa iyo dhaleecayntiisa iyo suuqkasaarkiisa meelo kale ay uga soo wareegaan wakhtigii nebiga calayhi salatu wasalaam munaafiqiintu nebiga calayhi salaatu wasalaam markay dooneen inay eedeeyaan waxay ogaan arrintaasi inaanay ka soconahayn waxay arrinkaa u soo mareen caaisha radia allahu canha in ay dhaleeceeyeen oo xumaan ay ka sheegeen maantana hawshaa lafteeda ayuunbaa adduunyada dusheeda ka socota marka waxaa waajiba dadka muslimiinta ahi arrinka noocaasa inay ku baraarugaan caaisha iyo dumarkii kale nebigana calayhi salaatu wasalaam xurmo iyo ixtiraam iyo wanaag iyo jacaylka u haya inay noqdaan qofna hooyadii ma caayo hooyooyinkeen weeye ilaahay subxana wa tacaala raalliha ka noqdo وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته